subax wanaagsan markala dhegeystayaal dhammaantiin baalkada weli wararkaasi kala socotaanna waa v o a washington ilaa isniintii toddobaadkan oo taariikhdu ay ku beegnayd lix iyo labaatanka bisha novembar ayaa waxaa gobolka minnesota dalka maraykanka lagu laayahay wiil lagu magacaabo weli dhuxulow oo dhashay sanadkii laba kun iyo afartii da-diisuna ay tahay afar iyo toban jir wiilkan ayaa arday ka ah dugsiga sare south west oo ku yaala magaalada minneapolis haddaba sidii lagu waayey iyo dadaalada la doonayo dadaalada lagu baadigoobayo ayaa wariyaheena minnesota maxamuud mascad uu ka waraystay hooyada wiilkan lalaayahay oo magaceedu yahay amal cabdi xasan
waxaa waali axmed rashiid dhuxulow weli meeqa sana ayuu jiraa afar iyo tobanuu jiraa afar iyo toban jir wey goorma idinkugu war dambeysay marka weli oo aada warkiisa iyo wacaalkiisa aada wey shalay subaxdii markay ahayd seven o'clock oo guriga ka baxay hay uu barac qaaday iskuulkuu geeyey iskuulkiisuu dhiganayay wuu kasoo baxay tree o'clock kasoo baxay marka tree ay ahayd tree tady camalkay ahayd laba naag iyo hal oo madow ah iyo nin madow ah ee la hadlaayana lehe ee u wacayn baawur oo ay wateen ay dhaheen say u sheegayen gabdhaha gabar aragta soomaali hal kuu joogay markaas mala ahayn ha wiilku degan u ahaayo maasha allah halkey hal hal kuu joogay hal kuu joogay bay kugu yidhaahdeen dadkii kuu sheegay marka ay dadka madowga israacayeen bas kastoodku sidi baska baska magaalada oo baska magaaladu doonaya inuu soo raacamaya ha may bas baska sidii baska high schoolka minneapolis waxaa laga dhigay sidii baska ino high schoolka amin oo orac ma ahan baska caadiga iskuuladka oo aado this year last year aa laga dhigay sidii baska inay ardayda ay qaataan waa gat marka meesha ugu dadkii ay idiin sheegeen oo ugu wardambeysay ma iskuulka hortiisa meeshaay baska ka raacayeenba iskuulka kasoo raacay baska franklin iyo maxaa franklin iyo portland aday aftanko kasoo raacaa la dhahay exactly meeshay tahay manala sheegin laakiin waxaan umalaynaa inay portland iyo frankly ay tahay ee laga watay marka qofka idii sheegay ma qof aad taqaaneen ba gabar oo iskuulkaysan dhigtaan gabadhu maxay idinku tiri marka koray ka aragtay shacla anagoo raadinayna oo weysanay aa la wacay gabadhiiyaa soo sheegtay oo dhahdo anaa arkay baabuur siraacaye marka baabuurka mar marka baabuurka marka uu raacayay ma baabuur ma qasab baa oo ku raacay bay leeyihin mase qof caadiyo baabuurka iska raacay buu ahaa walaa informationka maynoo sheegin nugta way iyagana la isku qareen oo hadalka hadal saxan ina imaanay sheegin ha qof kasta wuxuu kuu sheegaa ilmahii dhamaa marba wuxuu kuu sheegaya ilmaha xataa madowga soomaali macalimiintii macalimiintii iskuolkii iyo haddaad tagteen oo la hadasheen maxay idinku yidhaahdeen iyagu iyadoo iskuolka kasoo baxeen anaga ma arkina dhaheen wax laakiin ama shaki gelin kara ama habdhaqankiisu inaanu sidii caadiga ahayn waxyaaba idinkaga sheegeen miyaa may cunug fiican waaye cunug fiican waaye ardayda saasay dhahayn kulligooda macal macalimiinta macal kuwa oo meesha ilaaliya waa cunug fiican oo hadleyni oo maasha allah sanadkaana ugu horeysaba iskuolka dhan iskuolka sanadkan awal xaguu dhigan jiray bartisco minneapolismidschool okay waa sanadkan sanadkii ugu horreeya high school ka bilaabo ahaa miya ha waa sanadkiisi ugu horreysa hadda ka hor miyay jirtay in uu ama guriga ka dhaxo ama uu ka maqnaado waxaad hore ugu taqaanin miyaa jiray may weligiis ma dhicin maxaad wax aad uga shakisan tihiin adinku miyaa jira ama dad horey uu idinkaga sheekeeyo isdagaaleen ama in iskuolka lagu dhibi jiray ama in loo goodiyey ama in la cabsi geliyey waxyaaba la idiin sheegay hore miyaa jiray ama waxaad uga shakisa may may mar kastoo aala shekeysan jiray wax u ii sheegi mala waa fiicanahay galaashadii waa aadaa homogigaasusee adigu wuu fiicnaay haddaad ihada haddaad iga sheekayso qof ahaan wiil noocee u ahaa waxbarashadiisa iyo habdhaqankiisa haddaad iga sheekayso wuu fiicnaa cunuga wuxuu ahaa maasha allah smart ah oo focus garanayo fil jirkiisa wiil fiican u ahay oo
waa gar ma la xiriirteen ciidamada nabadgelyada iyo booliiska haddaad la xiriirteen se maxay idinku yidhahdeen hadda waxaan soo wacay chiefka minneapolis oo booliiskaan soo wacayn aan soo wacay mas-uulkiisa uu qaadiyay because waxa way nooga qaban waaya booliiska ilaa xali ilaa maanta waxa way nooga qaban waaya inagana raadiye anagana dhinacaan ka raadinayna ma haysano wax oo maxaa la dhahaa enough information cunug dhan oo shalay maqnayo ilaa cawada oo meel lagu hayno information fiican ma haysano marka waxaa loo sheegay chiefka minneapolis oo boliiska xakumo ah hadda isoo wacay oo marka qaatay ilaa one o'clock hadda akhbaar ah heshiino nagu soo waraaliye haddaad ii sheegto marka muuqaalkiisa iyo dharkii uu xirnaa iyo qof ahaan sida u ekaa haddii aad noo sheegto dadweynaha aan la wadaagno haddii cid arki karta amaba muuqaalkiisa hadaad sharxa ha wuu dheeraay waa laajiskiina waaye midab furan yahay wuu midab furan yahay wuxuu wata jeans oo madow huri fanaanad madow huri oo koofid iyo jacket iyo kabahan oo timber dhahaayo waa gartay wiilka weli marka adigu intii uu iskuolkan dhiganayay dugsigan sare uu sanadkan bilaabay wax isbedela qof ahaantiisa oo aad ka dareenta ma jireen may wal waxaan rajaynayaa inaad ilaahay soo sahlo isagoo caafimaad qaban iskuolkiin keeno waxaan rajaynaynaa dadka soomaaliyeed ee dhegeysanayana ciddii warkiisa hesha inay adinka iyo booliiska iyo ciddii ay la xiriiri karaan bay soo siiyaan
kaasi wuxuu ahaa wariyeena maxamuud masacadde oo wareysanayay amal cabdi xasan oo ah hooyada wiil afar iyo toban jir ah oo ilaa iyo isniintii toddobaadkan waa lix iyo labaatankii bisha novembar lagu leeyahay magaalada minneapolis halkaad waraysigaasi ka dhegeysanaysaanna waa v o a washington